إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحاabه وman تبcahm بإxsaan إlى yوم الdiin أma bعd waxaan ku soo jirnay kitaabkii buluq اlmaraam min adilaة الأxkaam gaar ahaan kitaabu salaa ayaan ku dhex jirnay baabkana baabu sujuudi sahwi wagayrihi ayaan ku dhex jirnay waxaan soo gaarnay xadiidka cabdالlahi bn mascuud w can ibni mascuudi radi اllah canhu qaal sallaa rasuululahi rasuulkii alle ayaa tukaday sala allahu calayhi wasalam falamaa sallama markuu salaamo naqsaday nabiga sala allahu caleyh wasalam qiila waxaa lagu yidhi lahu rasuulka yaa rasuulallaahi rasuulka ilaahayow axadatha fi salaati shay-un salaada ma waxbaa ku soo diriyey axkaam cusub miyaa ku soo darantay salaada su-aashaasaa la weydiiyey qaala nabigu wuxuu yihi wamaa daalika sidaasaa nusqooyinka buluuqa ku sugan daalika laakiin saxiixeynka waxaa ku taalla wamaa daaka arrinkaasu muxuu yahay sababtaa su-aashaas ii weydiideen ood leedihiin salaada ma waxbaa ku soo diriyo ma xugun cusubaa ku soo darsamay maxay tahay qaaluu saxaabadu waxay idhahdeen sallayta waxaa tukatay kadaa sidaasaa tukatay waxayna ula jeedaan shanaa tukatay oo riwaayad saxiixeynka waxaa ku sugan in nabiga sala allahu calayhi wasalam duhurka uu shan tukaday oo markaas nabiga lagu yidhi sala allahu calayh wasalam ma salaadiyaa la siyaadiyey oo uu yidhi wamaa daaka waa maxay arrintaasu oo markaas la yidhi sallayta khamsan shan ayaa tukatay marka sallayta kada riwaayadan kinaayada cabirtay riwaayad kalaa caddaynayda oo ah waxa weeyaan shan ayaa tukatay markii la yidhi shanaa tukatay qaala wuxuu yidhi cabdullaahi bni mascuud fa hanaa waa laabay nabigu rijlayhi labadiisa lugoodu laabay wastaqbala alqiblata qiblada xaggeedana waa u jeestay nabiga sala allahu calay wasalam labadiisa lugood ayuu laabay qiblada xaggeedana waa u jeestay fa sajada wuu sujuuday sajdatayni laba sujuudood ayuu sujuuday huma sallama markuu sujuuday ka gadaalna wuu salaamo naqsaday huma aqbala calaynaa wuxuu nala soo qaabilay biweji wejigiisa fa qaala nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam inahu shaaniya low xadatha hadduu kusoo diri lahaa fii salaati salaada dhexdeeda shay-un shay di xugun cusub salaada lagu soo dari lahaayoo la ii waxyoo lahaa amba'tukum bihi waa iniin sheegi lahaa walaakin inamaa ana basharun laakiin aniga banu aadanaan ahay ansaa kamaa tansawna waxaan u halmaamaa sidaad wax u halmaantaan oo kale marka taas nabigu wuxuu caddaynaa sala allahu calay wasalam inuu bashar yahay aabbiyo hooya iska dhaleen nabiga waana halmaamaa wax marka laga reebo qur-aanka iyo diinkii loo waxyooday waxa weeyaan waxyaalaha kaleeto sida basharka banu aadamka u halmaamaan uu u halmaamaa laakiin qur-aanka ma halmaami jirin oo ilaaha ku sugi jiray ilaaha ku sugi jiray oo diintii loo soo waxyooday ma kala halmaami jirin marka bashar baan ahay waana halmaamaa sidaad u halmaantaan oo salaadoo kaleeto waa dhici karta inaan halmaamo fa idaa nasitu markaan halmaamo fadakiruunii ixasuusiya saasuu nabigu yidhi sala allahu calay wasalam markaan halmaamo ixasuusiya waana sida sunnada dadka muslimiinta markay tukanayaan imaamku hadduu wax halmaamo dadka ma'muumiinta waxaa laga rabaa inay xasuusiyaan oo subxaan allah ay yidhaahdaan wa idaa shaka markuu shakiyo uu yidhi nabiga sala allahu caleyh wasalam axadukum qof ininka mid ah fii salaatii salaadiisa dhexdeeda markuu ku shakiyo falyataxara ha ku dadaalo asawaaba sida saxda ah ha ku dadaalo marka sawaabka ha ku dadaalo macnaheedu waxa ay tahay inuu waxa weeyaan salaadiisii soo xisaabiyo bal intii gooruu faatixada markuu aqriyay suuradii uu aqriyey waa inuu xisaabiyo waa inuu xisaabiyo marka waa qof marka wax xasuusanaya marka fal yutima ha dhammaystiro calayhi cala sawaabi sawaabkaasa dhammaystiro marka meeshaas waxaa muuqata qofka markuu shakiyo labnu midya inuusan waxba xasuusan oo waxaweyn uusan kala garanayn intii uu tukaday markaas xadiidkii waxaan ku soo marnay abi saciidin alkhudriy radia allaahu canhu nabigu inuu yidhi idaa shaka axadukum fii salaatihi falam yadri kam sallaa halaaan am arbacan falyatrax ishaka shakiga ha tuuro walyamni calaa mastayqana hana ku dhiso salaadiisa inta uu hubo marka haddii waxa weeyaan shaki ay noqoto waxaa la rabaa inta shakiga inuu tuuro oo maalan ma labaa tukatay mase saddex hadduu is yidhaahdo aysan u kala raajaxsanayn labaduu ka soo qaadaatan saddexaad waa iska tuuraa hadduu ku shakiyo ma afaraa tukatay mase saddex saddexdii wuu hubaa tan afraad inuu ku dara in kala shaki kaga jiraa tan afraaduu iska tuuraya sidaas xadiidka abi saciidin ayaa caddaynayay xadiidkan wuxuu sheegayaa sawaabka ha ku dadaalo marka waa qof oo khalabatu danni haysta oo waxa weeyaan wuxuu ku kalsoon yahay maalan waxa weeyaan inuu saddex tukaday iyo inuu laba tukaday saddex inuu tukadaa raajax la-ah markuu fiiriyo waxa weeyaan suuradihii uu soo akhriyey oo faatixada ka dambeeyey inuu ataxiyaadsaday waxbaa ku soo dhacaya marka raajax uu haystaa waa qof oo labada dhinac dhinac la xoog badan yahay amaa haddaan dhinac la xoog badnayn wuxuu tuurayaa siyaadada marka inta yar cadadka yar ayuu ku dhisayaa salaadiisa salaadiisuu ku dhisayaa laakiin haddii dhinac la xoog badan yahay waa kan xadiidkeedu waa xadiiska cabdillahi bn mascuud oo ah falyataxara sawaaba sawaabka ha ku dadaalo falyutima ha dhammaystiro calayhi sawaabka walyasjud hana sujuudo sajdatayni laba sujuudoodna ha sujuudo muttafaqun calayh bukhaari iyo muslim ay xadiidka isku waafaqeen wa fii riwaayatin lilbukhaariyi riwaayadda bukhaari waxaa ku sugnaa falyutima ha dhammaystiro huma markuu dhammaystiro ka gadaal yusallim ha salaamo naqsado huma yasjud kadibna sujuudu sahwiga hala yimaado salaada marka horeto sawaabka intii ah ha dhammaystiro kadibna ha salaamo naqsado markuu salaamo naqsado ka gadaal sujuudu sahwiga hala yimaado bukhaariga sidaasaa ku sugan walimuslimin muslimna waxaa ku sugan ana nabiya nabiga sala allahu calayhi wasalam sajada waa sujuuday sajdatay sahwi halmaanka labadiisii sujuudood bacda salaami markuu salaamo naqsaday ka gadaal wel kalaami uuna hadlay oo hadalku waa midaan la weydiiyey oo la yidhi salaadii ma waxbaa ku soo diriyey nabiguna uu yidhi maxay tahay arrintaasu oo ay u sheegeen oo yidhaahdeen shanaa tukatay marka markuu salaamo naqsaday oo hadlay ka gadaala la ogeysiiyey kadib ayuuna la yimi sujuudu sahwiga labadan riwaayadood wuxuu u keenay faa-iido dheeraada ayaa ku jirta sababta riwaayadan bukhaari waxay caddaynaysaa waxa weeyaan qofka shakiya ee sida sawaabka inta ku dadaala dhammaystira sujuudu sahwiga uu la imaanaa masalaamta ka hora mase waa kadib ayay riwaayadan u caddayneen nabigu wuxuu leeyahy falyutima ha dhammaystiro huma yusallimha salaamo naqsado huma markuu salaamo naqsado kadib kadib yasjud ha sujuudo markaa sujuudu sahwigu wuu ka dambeeyaa waxa weeyaan salaamta xadiidkan mid riwaayadda muslimna waa sidoo kale tusayda oo waxay leedahay nabiga sala allahu caleyh wasalam markuu sujuuday sahwiga waxay ahayd markuu salaamo naqsaday kadib oo weliba hadlayna labada riwaayadoodba sidaas ayay caddaynayaan haddaba xadiidkan cabdullaahi bn mascuud wuxuu daliil u yahay qofkii salaada markuu tukanaa siyaado ku daro sida ragco ku daro duhurkii oo kaluu shan tukaday mithaal waxa weeyaan asagoon ogeyn oo halmaansan salaadiisu waa u saxiix laakiin waxaa muhiima in la ogaado hadduu siyaadadaas xasuusto isagoo ku dhex jira intuusan siyaadada dhammayn hadduu xasuusto ma bannaano inuu siyaadadii sii wado sababtoo salaadii waa buri haddii siyaado lagu daro waa inuu barta uu ku xasuustay uga tago maalan wuxuu ogaaday ragca shanaad inuu u taagan yahay isagoo rukuucsan waxaa waajibkaa rukuuc inta joojiya inuu fariisto maxaa yeele ma banaana salaada iyadoo loogyahay siyaada in lagu daro laakiin hadduu siyaadada dhammeeyo isagoon xasuusan waxa weeyaan salaadiisu waa u saxiix sujuudu sahwiyuna la imaana markuu salaamo naqsado ka gadaal saxaabadu nabiga kuma baraarujin siyaadadaas ayagoo og ayagu sababtoo ah iyaga waxay u maleeyeen waqtigii tashriica lagu jiro waa waqtigii sharcigu degayey in salaadii wax lagu soo kordhiyey oo xugun dheeraada lagu soo daray sidaasay u haysteen sidaas ayay u haysteen waa kuwa rasuulka weydiiyo yidhi yaa rasuulalahi xadatha fi salaati shay-un marka qofka musalliga ah qofka musalliga ah ee ma'muumka ah qofka ma'muumka ah imaamka la tukanaa haddii imaamku uu la yimaado rugni dheeraad ah uuna og yahay ma'muumka uma banaana inuu ku raaco saxaabadu maysan ogeyn rugnigan inuu dheeraan yahay oo waxay is yidhaahdeen waa intaasoo salaadii nabiga loo waxyoodo lagu daray ragco dheeraad laakiin isagoo og ma'muumka uma banaana inuu ku raaca hadduu ku raacana isagoo og salaadiis waa burto laakiin hadduusan ogeyn oo ma'muumka laftirkiisa ay ka qaldanta ma shana la tukaday mase waxa weeyaan ma saddexaa la tukaday mase afar ma kala yaqaan markaasuu ragcadii afraad uu isleeyahayba wax loo istaagay waana midii shanaad mid shanaadoo siyaadaa loo istaagay markaasna wuxuu isleeyahay waa midii afraad ma oga de waxba ka dhimi waa lami laakiin hadduu og yahay uma banaan inuu raaca waxa waajib ku ah inuu baraarujiyo markuu arko inuu imaamku la yimid rugni dheeraada ama rukuuc dheeraada ama sujuud dheeraada ama fadhi dheeraad ah ama ragcad dheeraad ah waajib waxaa ku ah inuu xasuusiyo oo yidhahdo subxaan allah hadduu subxaanallahi markuu yidhahdo ku baraarugi waayo imaamku laba dariiqu mid samaynaya sida ugu fiican waxay tahay meeshiisuu ku sugaya intuu siyaadadan kasoo faaruqayo markaasuu hadhow la salaamo naqsana waxaa kaloo u banaan hadda inuu kala goosto markuu arko inuusan ku baraarugayn si salaadiisa uu u goosto u badbaadsado waa noocaas marka xadiidku taas ayuu tusayaa wuxuu kaloo xadiidku daliil u yahay qofku hadduu salaadiisa ku shakiyo laakiin shakiguma xoog badnee labada dhinac dhinac ayaa raajix la-ah dhinacaas raajixa la-ah ayuu waxa weeyaan ku dhisayaa salaadiisa sidaas ayuu yeelayaa sida raajixa la-ah ayuu ku dhisayaa taasuu dhammaystiraya taas ayuu dhammaystiraya waana sida saxaabada gobol ka mida ka sugan sida cabdullaahi bni cumar oo kale inuu yidhi idaa shaka axadukum fii salaatihi falyatawaqa aladii yadunnu annahu nasiya min salaatihi falyusalli huma liyasjud sajdatay sahwi wa huwa jaalisun sida imaam maalik uu muwada ku wariyey wakadalika waxaa sidaasoo kaleeto ay ka sugan tahay cabdullaahi bni cumar ninaa weydiiyey oo yidhi uciidu idaa shakaktu ma soo celinayaa haddaan shakiyo markaasuu yidhi axsi ma stadacta intaad awoodo koob salaadaada xisaabi wixii aad tukatay walaa tucid intaad awoodo ha soo celin marka waxa weya qofku haddii uu xasuusto oo dhinac la xoog badan yahay taasuu ku soconaa hadduusan la xoog badnayna shakiga waa iska tuura waa iska tuuraya marka waa noocaas xadiidkan marka oo markii qofku inta shakiyo dhinac la xoog badnaado intaas la xooga badan uu salaada ku dhammaystiro wuxuu tusayaa sujuudu sahwigu bacda salaam ayuu noqonayaa bacda salaam ayuu noqonayaa taas ayuu tusayaa wakadalika sidaasoo kale waxa ah sidaan kusoo marnay xadiidkii abi hurayra haddii qofka uu salaamo naqsado isagoon salaada dhammaystirin sida xadiidka abu hureyre laba ragca nabigu markuu marayo uu salaamo naqsaday hadduu isagoon dhammaystirin salaada ka baxo ee kadib uu ogaado salaada inuusan dhammaystirin waa istaagayaa inta ka dhiman ayuu la imaanaa salaada markaasuu salaamo naqsanaya kadibuu sujuud sahwiga la imaana marka labadaas xaalo sunnada nabiga waxaa ka sugan in sujuudu sahwigu noqdo bacda salaam bacda salaam waa xadiidkan cabdullahi bn mascuud oo saxiixeynka iyo xadiidkii abi hurayra radia allahu tacaala canhumaa xadiidkii abu hurayra oo waxa weeyaan isagana bukhaariiyo muslim ay wariyeen nabiga sala allahu caleyh wasalam laba ragco markuu tukaday uu salaadii ka baxa duhur iyo casrina mid aheed markaasaa lagu baraarujiyey kadib uu inta istaago labadii ragca tukaday uu haddana ka baxa markuu salaadii ka baxay kadib ayuu la yimid sujuudu sahwiga nabiga sala allahu caleyh wasalam marka laba suuro sujuudu sahwiga waxaa lala imaanayaa bacda salaam suuradda koobaad waxay tahay salaadii adoon dhammaystirin haddaad ka salaamo naqsato ee inta lagugu baraarujiyo amaad ku baraarugto aad dhammaystirto ta istaagto markaad sidaasoo kale ay tahay sujuudu sahwigu wuu ka dambeeya salaamta ta suuradda labaadna waa xadiidkan cabdullahi bni mascuud oo ah haddii aad inta ku shakido salaadii aad waxa weye dhinac kula raajix noqdood dhinacaas dhammaystirto waxa weeyaan waa salaamo naqsan kadibaa sujuudu sahwiga aada la imaan kadib ayaa sujuudu sahwiga la imaan marka waa noocaas marka waa noocaas xadiidkan waxaa kaloo loo daliishadaa shakiga oo salaada gala oo sujuud sahwiga lala imaanayo waajib iyo sunno waa isku mid sababtoo nabiga sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi waidaa shaka axadukum fii salaatihi salaadiisa salaad waxa weya waa mufradun mudaafun ilaa macrifatin yacumu salaadaas kala qaad ma leh ama farad ha ahaato ama sunno ha ahaato waana sidaas sidaa sawaabka ah wlaxmed wabi dawuuda wanasaa-i min xadiidi cabdilaahi bni jacfar marfuucan xaaluu yahay nabiga mid loo kor yeelay xadiidkaas waxaa ku sugnaa man shaka qofkii ku shakiyo fii salaatihi salaadiisa falyasjud ha sujuudo sajdatayni laba sujuudood bacda maa yusalimu markuu salaamo naqsado wasaxaxu ibnu khusayma ibnu khusaymana waa saxiix yeelay xadiidkaas xadiidkan wuxuu leeyahay man shaka fii salaatihi qof alla qofkii salaadiisa ku shakiya falyasjud sajdatayn laba sujuudood ha la yimaado bacda maa yusalimu markuu salaamo naqsado ka gadal xadiidkan ibnu khusayma waa saxiix yeelay laakiin waa xadiis daciif ah oo sanadka waxaa uga jira cabdullaahi ibnu musaafic almaki ninkaas ayaa ku jira ninkaas ayaa ku jira waxaa kaleeto ku jira sanadka muscab ibnu shayba muscab ibnu shayba ninka hore oo ah cabdullaahi ibnu musaafic almaki imaamu lbukhaari iyo abu xaatim iyo mizi way sheegeen jarxi iyo tacdiil midnana kuma sheegin xaafid ibnu xajarna sidoo kaleeto isna jarxi iyo tacdiil midna kuma sheegin xaafid dahabiyana sidoo kaleeto sidoo kaleeto muscab ibnu shayba waxa weeyaan waa daciif isagu xadiiska sanadkiisuna ku jira imaam axmed wuxuu yidhi rawaa axaadiida manaakiir axaadiis munkaruu wariya abu xaatim wuxuu yidhi laa yaxmaduunahu ma ammaanaan walaysa bilqawiy nin xoog lena maaha nasaa-i wuxuu yidhi munkaru lxadiid xadiisku wariya waa munkar marka ninkaas ayaa ku jira oo daciif ah marka xadiidku waa xadiis daciifo ma sugna ma sugna xadiidkan xadiidkaanu ma sugna marka xugun ahaan wuxuu tusi lahaa xadiidku hadduu sugnaa lahaa wuxuu sugnaa la hadduu sugnaa lahaa xadiidku wuxuu tusi lahaa sujuudu sahwiga oo shakiga loo sujuudo inuu noqonayo bacda salaam intaas horta wuu tusi lahaa ilaa wuxuu yihi man shaka fii salaatihi falyasjud sajdatayni bacda maa yusalim sidaas ayuu tusi lahaa mas'aladaasna waa soo ogaanay kala qaad inay leedahay waa soo ogaanay oo xadiidkii abi saciidin iyo xadiidka cabdullaahi bni mascuud ayaan ku soo ogaanay oo haddii waxa weeyaan shakiga uusan dhinac kula xoog badnayn oo waxa weeyaan la tuuree yaqiinta lagu dhisana waxa weeyaan qabla salaam ayaa sujuudu sahwigu noqonaa haddii haalibu danni lagu dhisana sida xadiidka cabdullaahi bni mascuud wuxuu noqonayaa bacda salaam bacda salaam culamada gabalna waxay yidhaahdeen xadiidkan sidiisaba kama hadlaya masaladaas ee waxa weeyaan masalada uu ka hadlaa waxay tahay qofka haddii uu sidiisaba shakiyo haddii uu sahwiyo salaada uu ku sahwiyo waxa weeyaan waa inuu la yimaado sujuudu sahwi xadiisku macnahaas uu ka hadlaya hay yidhahdeen macnahaas ayuu ka hadlaya calaa kulli haal xadiidku maba sugna xuguna lagama qaadan karo waana soo ogaanay sujuud sahwiga laba goorna qabla salaam inay nabiga ka sugan tahay laba goorna inay bacda salaam ka sugan tahay nabiga taas ayaan soo ogaanay oo waxaan soo ogaanay waxa weeyaan haddii ataxiyaadka dhexe oo kale laga istaago oo uu qofku halmaamo oo uu qofku halmaamo waxa weeyaan wuxuu la imaanayaa sujuudu sahwiga intuusan salaamo naqsan intuusan salaamo naqsan ula imaana xadiidka cabdullahi ibni buxaynan kusoo ogaanay oo waxa weeyaan sabcadu wariyeen bukhaari iyo muslim iyo umahasito dhammaantood ay wariyeen iyo axmedba kaasaan kusoo ogaanay haddii waxa weyan salaada nuqsaan ku jirta qofka uu ka tago nuqsaanta ka tago uu hadhow salaadda markuu dhamay sujuud sahwi la imaanaa sujuudu sahwigaasu waa ka horeeyaa salaamta tan labaadna oo salaamta ka hor lala imaanayay sujuudana waxay ahayd xadiidka abi saciidin alkhudriy oo ah salaada hadduu ku shakiyo dhinac la xoog badnaa diido shakiguu tuurayaa markaasuu yaqiinta ku dhisayaa kadibna waxa weeyaan wuxuu la imaanayaa sujuudu sahwiga sujuudu sahwiga ayuu la imaanayaa wuxuuna la imaanayaa qabla salaam labadaas goor marka qabla salaamay ahaan bacda salaamna laba goora aheyd dii salaada qofku siduu wado ka salaamana sidoo ka baxo iyadoon dhammaystirnayn kadibna uu ku baraarugo dhammaystiro bacda salaam sujuud sahwiga la imaana hadduu inta shakiyo dhinac la xoog badnaado ee uu sidaa khalaabatu dhanniga ah la xooga badan ta ka soo qaado ku daro intii ka dhimaneedna bacda salaamu la imaana waa xadiiska cabdullahi bn mascuud afartaas sidaasay u kala cad yihiin wixii kalena qofku khiyaaruu leeyahay inuu la yimaado bacda salaam iyo qabla salaam inuu la yimaado qowlka ugu raajixsan waa qowlkaas bal qowlka sancaan iyo ay doorteen sidaas weeye وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله رسول كإلهي صلى الله عليه وسلم قال وحيري إذا شك أحدكم قف إن كمد هدو شكيه أو فقام أو استاغو في الرقعتين لبدا ركعة دحدودا لبدا ركعة مركو تكدو التحيات كي بحين مركي للربعي إن أفريستو هدو شكيه كإستاغو أو فاستتم أو رمايستر مقائما حالو يهمي تاغن مركو استاغي كقدالو حسوستي فليمدي هسيس سعود آه ما صلى بكر sababtoo ah ataxiyaadka dhexe rugni ma ahan fuqahadu way isku khilaafeen oo shaaficiyadu waxay yidhahdeen waa sunno oo min abcaadi salaadu ka mid yahy xanaabiladana waxay yidhahdeen waa waajib laakiin rugni ma gaasiisna oo waxay kala qaadeen waajib iyo rugni waxay iyaga isla ogol yihiin labadooduba inuusan ahayn rugni ataxiyaadka dhexe mar hadduusan rugni ahayn haddii qofku halmaamoo ka tago istaaga uu galo istaagu waa rugni rugni inta ka soo laabtana sunno qofka usoo laaba maa mar haddaad istaagto ataxiyaadka dhexe u laaba maydid haddaad u laabato salaaddu way kaa buraysaa waa kasii socon sujuudu sahwi ayaad hadhow la imaanaysaa sujuudu sahwi ayaad hadhow la imaanaysaa intaadan salaamo naqsan marka wuxuu yidhi idaa shaka hadduu shakiyo axadukum qof inin ka mid oo faqaama uu istaago fi rakcatayna labada ragco oo fastatama uu dhammaystirmo qaa'iman xaaluu yahay falyamdi ha sii socdo yuusan soo laaban walyasjud ha sujuudo sajdatayn laba sujuudood wa in lam yastatima hadduusan dhammaystirmayn qaa'iman xaal yahay midkii taagan oo markuu hinqaday intuusan istaagin hadduu xasuusto ataxiyaadka inuu ka tegay falyajlis ha fadhiisto walaa sahwa calayhi wax sujuudu sahwiyana lagama rabo inta fadhiisto ataxiyaadkiisii ha la yimaado rawaahu dawda wade wabnu maaja wadaar qudniy wa lafdu lahu bisanadin daciifay ku wariyeen sanad daciif ah ayay ku wariyeen sida xaafidku halkan ku caddeeyey wa kadalika imaamu nawowi raximahullah uu khulaasada iyo majmuucaba ku caddeeyey majmuuca juska afraad boqol labaatan iyo labo uu ku caddeeyey cilada xadiidka ku jirtaana waxay tahay jaabir ibnu yaziid aljucfi oo raafidi matruuk ah ninkaas ayaa ku jira bayhaqi wuxuu uhi laa yuxtaju bihi lama xujaysto abu daawuud wuxuu hi walaysa fii kitaabi can jaabir aljucfi ila hada alxadiid kitaabkaygaas kuma jiro waxa weyan jaabir aljucfi wax uu wariyey ilaa xadiidkaas maahane ana wuxuu ishaarayaa inuu daciif yahay xadiidkaanu ninkaasuu ku wareegaya sheekh naasudiin albani mutaabic ayuu u sheegay xadiidka oo jaabir waxa weeyaan aljucfi nin ku raacay ayuu u sheegay oo cinda daxaawi ku sugan sharxu macaani aathaarka ayuu ku sheegay laakiin ardagiisa sheekh naasiruddiin albani ardagiisa samiir ibnu amiin azuhayri taxqiiqa uu buluuqa ku leeyahay wuxuu leeyahay markaan baaray waxa weeyaan mutaabica shiiqu uu sheegay waxaa ii soo baxday xadiidku wuxuu ku wareegayaa waa jaabir aljacfi laakiin waxa weeyaan kitaabka oo daxaawiga ayaa saqdi ku dhacay ama naasika soo raray weeye ama kan daabicaho daabacay weeye cabdullaahi ibnu saalix alfawsaanna lafdigaasoo kale uu isna leeyahy marka xadiidku waxay leeyihiin waxa weyan mutaabic ma haysto ma haysto waana xadiis daciif ah waana xadiis daciif xadiidku wuxuu daliil u yaho tusayaa qofkii sahwiya oo ataxiyaadka dhexe halmaama hadduu istaagoo dhammaystirmo waa sii socona mana soo laabanaya maxaa yaele farad ayuu gudagalay mar hadduu farad gudagalay dib ugu laabamayo sunno amase waajib aan rugni gaarsiisnayn hadhowna sujuudu sahwiyuu la imaanaya arrintaas waxay noogu soo hormartay xadiidka ibnu buxayna marka sujuudu sahwi ayuu la imaanayaa intuusan salaamo naqsan ayuu la imaanaa laakiin intuusan istaagin hadduu soo xasuusto waa fariisanayaa markaasu waxa weeyaan atixyaadkii la imaanaya waa atixyaadkii la imaanaya xadiidka xadiidka sida aan sheegnay waa daciif xadiidka sida aan sheegnay waa daciif laakiin xukunkaas fuqahada agarkoodu waxa weeyaan waa ay qaateen fuqahada agarkoodu waa ay qaateen laakiin mas'alo waxaa jirta ay isku khilaafeen fuqahadu mas'aladaasu waxay tahay marka uu halmaamo intuusan istaagin hadduu xasuusto ee uu laabto sujuud ma laga rabaa ila atixyaadkii waa la yimid mase lagama rabo way isku khilaafeen fuqahadu fuqahada gabal waa laga rabaa helayn sujuudi maxaa yeele wuu sahwiyey oo waa kaas hinqaday waa kaas hinqaday gabalna waxay leeyiin lagama rabo laakiin sida saxaabada ka sugan waxa weyan waa in laga rabo sida saxaabada ka sugan saxaabada ay ka sugan tahan anas ibnu maaliga ka mid oo yaxya ibnu saciida wuxuu leeyahay taxaraka lilqiyaami liragcatayni min alcasri fasabaxuu bihi fa jalasa wa sajada sajdatayn wuxuu leeyahay yaxya ibnu saciid waxaan arkay anas ibnu maalik oo laba ragca markuu tukaday hinqaday oo istaaggii u hinqaday salaad casirayna aheed dadkii ayaa tasbiixsadeen wuu fadhiistay hadhowna waxa weeyaan laba sujuudood ayuu la yimid cabdirasaaq ayaa musanafkiisa ku wariyey wa kadalika shacbi wuxuu yidhi nucmaan ibnu bashiir ayaana tujiyey marka laba ragca marayo ayuu hinqaday oo istaaggii u hinqaday dadkiibaa tasbiixsadeen wuu fadhiistay markuu salaada aakhirkeeda gaaray sajada sajdatayni laba sujuudooduu sujuuday wa sajada man macahu dadkii la jirana waa sujuudeen ibnulmundir ayaana wariyey waana saxiix marka sidaas saxaabada ka sugan ee saxiixa waxay tahay maadaama uu shakiyey xataa hadduu intuusan istaagin inta xasuusto fariisto ataxiyaadkii la yimaado hinqashadii hore u hinqaday ayaa sahwi aheed sidaas darteeda sujuudu sahwiga waa laga rabaa wa can cumara radia allaahu canhu can nabiyi sala allahu calayhi wasalam qaala nabigu wuxuu yidhi laysa calaa man khalfa alimaami sahwun laysa ma ahaanin calaa man qof korkiisa khalfa alimaam imaamka gadaalkiisa ku sugan waa ma'muumka qofka imaamka ka daba tukana dushiisa ma ahan sahwi fa in saha alimaamu imaamku hadduu sahwiyo fa calayhi imaamka korkiisa sahwigaasu ahaaday oo sujuuda laga rabaa wa calaa man khalfahu qofka ka dambeeyo la tukanayana sujuud ayaa korkiisa ahaatay rawaahu lbazaara wari walbayhaqiy bisanadin daciif sanad daciif ay ku wariyeen waa daciif oo sanadkan waxaa ku jira khaarijata ibnu muscab khaarijata ibnu muscabaa ku jira imaam axmed wuxuu ihi laa yuktabu xadiiuhu yaxya ibnu maciin wuxuu ihi laysa bishayin tahdiibu tahdiibka kusugan yahay hadalladaas xaafidkuna taqriibka wuxuu ku yidhi taqriib tahdiibka xaafid ibn xajar wuxuu ku yidhi matruuk weeye wa kaana yudalisu can ilkadaabiin wa yuqaalu ina bna maciin kadabahu waxaana la yidhaho yaxya ibnu maciin wuxuu yihi waa kadaab marka ninkaas daciifka ku jira marka xadiidkan xugun lagama qaadan karo waa daciif jiddan xadiidka marka wuxuu leeyahay cabdullaahi ibnu saalix cabdullaahi ibnu saalix wuxuu leeyahay nisbaynta xadiidkan bazaar loo nisbeeyey wuxuu yidhi ma aanan dul istaagin xaafidkuna talkhiisulxabiirka markuu joogay uma nisbayn ee wuxuu u nisbeeyey bayhaqi bayhaqina xadiidka isagoo musnada ma warin sida daaruqudni oo kale ee waxawn isagoo mucallaquu sheegay kadibna waa daciifiye bayhaqi calaa kulli xadiidku xadiis daciifa waxa weeyaan waxaana wariyey daaruqudni xadiidku wuxuu daliil u yahay imaamka asagaa ka xambaaraya ma'muumka sahwiga oo ma'muumku intuu imaamka ka daba tukanaya hadduu sahwiyo imaamkuna uusan sahwin hadhow markii salaada dhammaato wax sujuudu sahwiya lagama rabo waana sida jumhuuru ahlicilmi ay mareen bal ibnulmundir wuxuu ka sheegay isxaaq inuu yidhi waa ijmaacu ahlilcilmi awsadka ayuu sidaas ku leeyahy ibnulmundir ijmaacu ahlicilmi inay tahay waxa weeyaan inta aad ka daba tukanayda imaamka haddaad adiga si gaara u sahwido waxa weeyaan wax sujuuda hadhow lagaama rabo haddii imaamkaagu sahwiyana adiga haddaad rabta haba sahwin sujuudu sahwiga waa lagaa rabaa markuu sujuudo waad ku raacayda maxaa yeelay inamaa jucila alimaamu liyu'tama bih waxaa imaamka loo sameeyey in lagu daydo in lagu daydo ayaa imaamka loo sameeyey culummadu waxay ka soo reebeen oo kasoo istafnoodeen waxa weeyaan xambaaridaas oo imaamka uu ka xambaaraya ma'muumka sahwiga mas'alo masaladaasu waxay tahay ma'muumka haddii salaada qaybu ka hormartay qofkan ma'muumkaa haddii salaada qaybu ka hormartay oo imaamkoo maalan tukanaya uu gadaal kaga soo xirtay gadaal kaga soo xirtay waxa weeyaan haddii uu marka sahwiyo imaamka la jirkiisa amase waxa weeyaan markuu imaamku salaada dhammeeyo istaago uu sahwiyo qofkaas ma'muumka khalaas hadhow sujuudu sahwiga waa uu la imaana sujuud sahwi waa uu la imaana haddii inta salaada qaybu kaa hormartay aad sahwido intaad imaamka la socoto amase waxa weeyaan markii salaada imaamku dhammaystood istaagto si aad intii ku dhaaftay usoo dhammaystirto aada sahwido sujuudu sahwi waa lagaa raba laakiin marka lagu leeyahay imaamka kaa xambaaraya waa markii aad imaamka salaada la xidhato markaas imaamkaasaad ku xidhan tahay haddaad adugu kaligaa sahwiday lagaama rabo hadduu isagu sahwiyana adugu haba sahwina waa lagaa rabaa sujuud sahwi waa lagaa rabaa laakiin mas'ale ayaa jirta oo waa maxay haddii imaamku uu inta salaamo naqsado markuu salaamo naqsado ka gadaal sujuudu sahwiga la yimaado maxaad samayn adigana salaadii aysan kuu dhammaystirnaa oo aad dhex kaga soo xiratay oo awal ragca ama labaa ku dhaafeen markaas sida saxiixa cinda shaaficiya kuma raaci kartid sababtoo ah wuu salaamo naqsada imaamka aduu ma salaamo naqsan kartid oo salaadiyaa qaybu kuu dhimanta mar hadduu salaamo naqsadana salaadiini waa kala hartay waa inaad istaagto si aad ula timaado inta baaqiga kuu ah xaaladaas kuma raaci kartid aimada gobol yiri waa lagu raaci karaana waa jiraan laakiin inaan lagu raaci karina daahira sababtoo ah salaamtanba kuma raaci kartid mar haddaadan salaamtii ku raaci karin waa kala harteenoo mar hadduu salaamta labada salaamood markuu imaamku la yimaado ma'muumka iyo imaamku waa kala hareen waa kala hareen marka waa noocaas وعن hوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي وxuu ihi لكuلi سhو halmaan kastaba سجدتani laba sujuudood ayaa u sugnaadeen بعda ma يusلم qofku markuu سلاamo نqsado ka gadaal rwاه dawd weli وبن maaجة بسند ضعيif عن hوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم qال نبg وxu hi لكuلi سhو halmaan kastaba سجدتani laba sujuudooda u sugnaadeen بعda ma يusلم markuu سلاamo نqsado ka gadaal rwاه dawd weli وبن maaجة بسند ضعيif sanadkan waa daciif cilada ku jirtaana waxay tahay zuhayr ibnu salim alcansi zuhayr ibnu salim alcansi ayaa ku jira ninkaasuna waa daciif ninkaasuna waa daciif daaruqudni wuxuu ihi ximsiyun munkarulxadiid waa ximsiyo waxa weeyaan waana munkarulxadiid wuxuu ka wariyey thowbaan waxna kama maqal xaafid ibnu xajar taqriibka wuxuu ku yidhi saduuqun fiihi liin waa run badane laakiin xoogaa dacfiga ku jira wa kaana yursilu marka cilada ku jirta waa sidaas waa daciif mar hadduu daciif yahay xugun lagama qaada karo wax xuguna ma laga qaadanayo wax xugun ah ma laga qaadanayo faslun haadana kanu faasilun mid kala saara waaya maa qablahu wamaa bacdahu wixii ka horreeyey waxa ka dambeeya ayuu kala saaraya can abi hurayrata radia allaahu canhu qaala abu hurayra wuxuu yihi sajadnaa waa sujuudnay maca rasuulilahi rasuulka ilahi la jirkiisa sala allahu calayh wasalam ida samaa unshaqad suuradaas ayaan waxaweye nabi maxamed kula sujuudnay iyo waqra bismi rabbika suuradaas oo iqra bismi rabbika aladii khalaq rawaahu muslim ayaana xadiidka wariyey abu hurayra wuxuu leeyahay nabi maxamedaan la sujuudnay sala allahu calayh wasalama labadan suuradood oo ah ida samaa unshaqad oo sujuudu tilaawa ku jirta iyo iqra bismi rabbika oo ayadana sujuudu tilaawa ku jirto xadiidkaas wuxuu daliil u yahay sujuudu tilaawada haddii sababkeedii la helo oo aayaadka ay ku jiraan haddii la aqriyo qofku ama salaad ha ku jiro ama yuu ku jirin waa inuu sujuudu tilaawada la yimaadaa waa inuu la yimaadaa wuxuu kaloo xadiisku tusayaa in mufasal mufasal waxaa la yidhaha qur-aanka marka laga soo bilaabo qof walqur'aan almajiid ilaa qul acuudu birabbi naas mufasalaa la yidhaahdaa in waxa weeyaan sujuudu tilaawa ku jirto maxaa yeele laba suuradood oo ka mid a mufasalka ayaa abu hurayra nabi maxamed la sujuuday sala allahu calayhi wasalam waa suuratu inshiqaaq iyo suuratu lcalaqe waana sida jumhuuru ahlicilmi ay mareen laakiin imaam maalik wuxuu ku tegey iyo shaafici qowlkiisi horeo qadiimka ahaa mufasalka inaan sujuudu ku jirin waana la nasaqay yidhaahdeen waana la nasaqay saxaabada iyo tabiciyaalka gobolka mid ana wuu ka sugnaaday aathaar saxiixa waana sida uu muwadaca ku yiri waxa weye imaam maalik alamru cindana ana cazaa'ima sujuud ixda cashara sajda laysa fi lmufasal minhaa shay sujuudaha oo mu-akadka ahoo la adkeeyey waa koob iyo toban mufasalna kuma jiro wax ka mid a laakiin qowlkaas uu ku tegey imaamu maalik iyo a-imo saxaabada ka mid ah iyo taabiciyaalka qowlkaas waxaa ka raajaxsan qowlka kale oo ah waxa weeyaan in sujuudu ku jirto in sujuudu ku jirto maxaa yeelay xadiiska saxiixa oo saxiixulmuslimka ku sugan nebi maxamedaa sujuuday abu hurayrana waa la sujuuday a'imada yidhaahdeen mufasalka kuma jirto sujuudu tilaawa waxay daliishadeen laba xadiid xadiidka hore waa xadiidka cabdullaahi bni cabaas oo uu leeyahay rasuulka sala allahu calayh wasalam lam yasjud fii shayin min almufasal mundu tacawala ila almadiina nabi maxamed sala allahu calayh wasalam mufasalka kuma sujuudin siduu madiine ugu soo wareegay marka xadiidkaas waxay leeyihin wuxuu nasaqay wixii sujuudahayee ku sugnaatay markaas ka hor mufasal xadiidkaasna abu daawuuda wariyey waxay kaloo deliishadeen xadiiska soo socday zayd ibnu thaabit oo uu leeyahay qara'tu calaa rasuulilahi sala allahu calay wasalam annajm suuratu najmiya nabiga ku dul akriyay falam yasjud fiiha nabiguna ma sujuudin labadaasay daliishadeen culimmada yidhaahdeen mufasal sujuudu kuma jirto mufasalna suuratulqaaf uu kasoo bilaabana ilaa qul acuudu birabbi nnaas laakiin qowlka sawaabka waxay tahay waa in sujuudu ku jirto waxaana caddaynaya abu hurayra la tukaday nabi maxamed sala allahu calay wasalam oo la sujuuday oo la sujuuday waxayna culummada muslimiintu ijmaac ku yihiin abu hurayra wuxuu islaamay sanadii toddobaada hijiriyada nabigu markuu madiine usoo wareegay ka gadaal muddo dheer wey waa sanadii toddobaad toddoba sano marka nabigu joogay madiine sanadii toddobaad ayuu islaamay markaasuu nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam uu la sujuuday haddana isagoo la tukanayo weliba salaad lagu jiro iyadoo salaad lagu jiro sida nasaa-iga ku sugan waxa weeyaan wa ana khalfahu ayaa ku jirta nasaa-iga anoo nabiga gadaalkiisa jooga ayaan la sujuuday sidaas ayaa ku sugan nasaa-iga bukhaari iyo muslim laftirkoodana sidaasaa ku sugan sajadtu bihaa khalfa abilqaasim falaa azaalu asjudu bihaa xataa alqaahu marka taas waxay tusaydaa waxa weeyaan markii nabigu madiine usoo wareegay ka gadaan inuu abu hurayra nabiga la sujuuday sala allahu calay wasalam waxaa looga jawaabayaa labada xadiid oy daliishadeen culummada yidhi mufasal sujuud kuma jirto xadiidka cabdullaahi bnu cabaas waa daciifa laleeyahy sababtoo ah waxaa sanadka uga jira abu qudaama abu qudaama magaciisana waxaa lahaha alxaaris ibnu cubayd laa yuxtaju bih lama xujaysto aimo badanaa daciifiyey bayhaqiyaa daciifiyey oo sunanulkubraaba ku daciifiyey cabdulxaq ayaa daciifiyey imaamu nawowi raximah llahu majmuuca juska afraad lixdan iyo saddex waa daciifiyey xaafid ibnu xajar diraayada juska labaad laba boqol toban iyo kow waa daciifiyey marka waa daciif ma sugna kaasu midka dhahaya nabigu siduu madiine ugu soo wareegay mufasal waxa weeye kuma sujuudin xadiidka zayd ibnu thaabit waa saxiix oo leh nabigan kudul aqriyay ku dul aqriyay suuratu najm mana sujuudin laakiin xadiidkaas ahlucilmigu waxay u daliishadeen waxay yidhaahdeen waxay tusaydaa nabigu maadaama uusan sujuudin wuxuu uga tegay libayaani ljawaas inuu dadka baro inaan sujuudan waajib ahayn oo mararka gabal laga tegi karo sidaas uga uga tegay waana sida imaamu shaafici ku jawaabay ahlucilmiga gobol ka mid a sida abu daawuud iyo tirmidina waxay ku jawaabeen waxaa nabigu u sujuudi diiday waxaa akriyey zayd ayuu ahaa maduu akriyey waxaa rabay inuu isagu sujuudo markaasaa nabigu sujuudi lahaa oo waxa weya qofka dhegaystaha ee qur-aanka dhegaysanaa sujuudiisu waxay raacaydaa qofka akrina kan akrina hadduu sujuudona waa la sujuuda hadduusan akrina la sujuudi maa waa sida abu daawuud iyo tirmidi ku jawaabeen sidaasay u tawjiihiyeen laakiin ma tusaydo oo macnuhu ma ahan mufasal laguma sujuudo sida sawaabkaahuna waa sidaas sida sawaabkaahuna waa sidaas wa can ibni cabaasin radia allahu canhuma qaal sood suuradda liraa sood laysad ka mid ma ahan min casaa'imi sujuud sujuudaha kuwooda la adkeeyee sunnada mu-akadkaa ka mid ma ahan waqad ra-aytu rasuulalahi rasuulka allaana arkay sala allahu caleyh wasalam yasjudu isagoo sujuudaya fiiha suuradaas rawaahu lbukhaariya wariyey xadiidkan cabdullaahi bni cabaas wuxuu yidhi saad suuraddaa saad ah waxa weya suuradaas laysad ka mid ma ahan min casaa'imi sujuud sujuudaha kuwooda la adkeeyey oo sunnada mu-akadada ah ka mid ma ahan oo waxa weeyaan sujuudaha tilaawada qur-aanka ku jira qaar waxaa ku soo arooray amar lays amra meeshaas in la sujuudo qaar waxaa ku soo arooray boorrin laysku boorrinaa laakiin suuradan suuratu saad sujuudda ku jirta ayada waa min baabi alikhbaar nabiyullaahi daawuud inuu sujuuday unbaana loo sheegay laakiin amar kuma jirto amar kuma jiro marka wuxuu kaloo yidhi cabdullaahi bni cabaas nabi maxamedaan arkay sala allahu alay slm oo sujuuda taas waxay tusaydaa suuratu saad in sujuudu ku jirto markii la akriyo la sujuudo taas ayay tusaydaa taas ayay tusaydaa mujaahid wuxuu yidhi cabdullaahi bni cabaas ayaan weydiiyo waxaan idhi halkee ka sujuuday suuratu saad oo adiga sujuudee marka wuxuu yidhi ma waadan akrin aayadan suuratu lancaam wa min duriyati daawuuda wa sulaymaana aayaddaas miyaadan akrin ilaa laga gaaro ilaahay markuu dhowr iyo toban nabi tiriy ilaa sideed iyo toban nabiyaa la tiriy markaasaa rabulcaalamiin wuxuu yidhi ulaaika aladiina hada allah ulaaika aladiina hada allahu fa bihudaahu muqtadi kuwaas waa kuwii ilaahay hanuuniyeye hanuunkooda ku dayo nabi maxamed waxaa la amray sala allahu calay wasalam nabiyaalkaas lasoo sheegay inuu ku daydo nebi daawuudaana ka mid ahaa nabiyaalkaas lasoo sheegay ee markii lasoo tiriyey ka gadaal rabbi uu yidhi rabbi uu yidhi ulaa-ika aladiina hada allaahu fa bihudaahu muqtadi waxa weeye nabiyaalkaas waa kuwii alla hanuuniyey ee hanuunkooda ku dayo waxaa ka mid ahaa nabiyullaahi daawuud nabi daawuudaa sujuuday nabi maxamedna waa sujuuday sala allahu calay wasalam sidaasuu yihi cabdullaahi ibnu cabaas radia allaahu canhuma way isku khilaafeen ahlucilmigu saad sujuudda ku jirta marka qofku salaad ku jiro ma sujuudi kara markuu salaad ku jiro ma sujuudi kara ayay isku khilaafeen markausan salaad ku jirin waa sujuudi karaa nabi maxamed aa sujuuday sala allahu calay wasalam laakiin markuu salaad ku jiro ma sujuudi kara ma sujuudi kara khilaafkan waxaa keenay cabdullaahi bni cabaas ayaa wuxuu yidhi nabiga sala allahu calay wasalam sajada fii saad nabigu waa sujuuday wa qaala nabigu wuxuu yidhi sajadahaa daawuud nabiyullaahi daawuud waa sujuuday towbatan toobadkeenu ilahay u toobadkeenaa daraaddeed wa nasjuduhaa shukran annaguna waa sujuudaynaa shukrin aan rabbi ku shukrayna darteeda nabigu yidhi sala allahu alay wasalam xadiiska nasaa-i markaasay fuqahadu isku khilaafeen waxay dhahdeen salaada markii aan lagu jirin la garay oo waa la sujuudaya laakiin markii salaada qofku ku jiro ma sujuudi kara maxaa yeelay hadday sujuudu sujuudu tilaawo tahayna waxa weeye salaada dhexdeeda waa lagu sujuudi karaa khaarijkana waa lagu sujuudi karaa salaada marka laga baxsan yahay markuu qofku qur-aan akhriyaba waa sujuuda hadday sujuudu sujuudu shukri tahayna salaada dhexdeeda maya waa siyaado aan la ogolayn salaaduna waa burayda fuqahadu saasay iskugu khilaafeen shaaficiyada wejka saxiixnimada badan iyo xanaabilada qowlkooda saxiixah ee madhabkooda ah waa sujuudu shukri salaada dhexdeedana ma lala imaan karo hadduu qofku la yimaadana salaadda waa ku bure qowlkaasay ku tageen aimada galana waxay ku tageen waxa weeyaan waa sujuudu tilaawa sujuudaha kale la mid tahay oo qur-aanka ku jira waana la imaan kara qofku markuu salaada ku jiro markuu ka baxsan yahay waana qowlka xanafiyada iyo maalikiyada waana qowl shaaficiyada dhexdeeda ku sugan madhabkooda ku sugan marka waana sida ibnulxasmi uu doortay cabdullahi ibnu saalixna qowlkaasuu rajaxay qowlkaas ayuu rajaxay wa kadalika sheekh cabdiraxmaan naasiru sicdina qowlkaas ayuu asna rajaxay almukhtaaraat aljaliil ayuu ku rajaxay safxada soddon iyo toddobo marka waa masale sidaas u khilaafi ah sida aad salaada markaad ku jirin suuratu saad markaad maraydo waa sujuudayda oo waxa weeyaan saaib ibnu yaziid wuxuu yihi ra-aytu cuhmaan ibnu cafaan yasjudu fii saad cumaan ibnu cafaan oo saad inta akriyay sujuudayaan arkay cabdirasaaq ayaa musanafkiisa ku wariyey juska saddexaad saddex boqol soddon iyo lix ibn abi shaybana waa wariyey juska labaad safxada sagaalaad cabdullaahi ibnu cabaas wuxuu yihi ra-aytu cumara qara'a saad cumar ibn khadaab aan arkoo suuratu saad akriyay calal mimbari mimbarka korkiisa isagoo khudbaynaya uma nazala fasajada kadibna inta soo degayuu sujuuda cabdirasaaq ayaa musanafka ku wariyey juska saddexaad saddex boqol soddon iyo lix soddon iyo lix cabada ibnu abilubaaba wuxuu yidhi cabdullaahi ibnu cabbaasaan maqlay isagoo leh fii saad sajda saad sujuuda ku jirta cabdirasaaq ayaa musanafka ku wariyey juska saddexaad saddex boqol soddon iyo sideed marka saxaabadana sidaasay uga ansaxday nabigana waa ka sugan tahay in la sujuudo laakiin salaad dhexdeed nas cadaynaya lama hayo nas diidayaana ma jiro nas diidayaana ma jiro axwad ahaan marka waxaa fiican qofka inuusan salaada dhexdeeda kula imaan sababtoo ah waa laysu khilaafsan yahi oo aimada gabal waxay leeyihiin salaadii waa burayda maxaa yeele sujuuddanu waa sujuudu tilaawa ee mararka kaleutuu salaada ku jiray markuu suuratu saad akriyo uu sujuudo baabu ixtiyaad weeye laakiin qofkii salaada dhexdeeda ku sujuuda wax nasa oo loo haya salaadiis inay burtay ma jirto ma jirto laakiin min baab alixtiyaad waxa fiican qofku mararka kale inuu sujuudo markuu akriyo suuratu saad laakiin salaad dhexdeed uusan kula imaanin si salaadii aan waxa weyan uusan ishkaal uga gelin ilaa salaada waxa weyan aadaa loogu dadaalaa haddaadan sujuudin inta akrido ka gudubto salaadaada waxba u yeelimin laakiin haddaad sujuudi la timaado khilaafkaa jiro aimadii gabalale salaadii way burtay si marka salaadaada aad uga saarto shakiga waa inaadan kula imaanin waa inaadan kula imaanin wa canhu can cabdillaahi bni cabaas ana nabiya nabiga sala allahu caleyh wasalam sajada waa sujuuday binajmi suuratu najmi inta akhriyu nabigu sujuuday rawaahu lbukhaariyaa wariyey wa can zayd bni haabitin radia allahu canhu qaal qara'tu waan akriyo cala nabiy nabiga korkiisaan ku akriyo sala allahu caleyh wasalam annajma suuratu najmi falam yasjud nabigu ma sujuudin fiiha suuradda muttafaqun caleyh xaafidka fiqigiisa ayay ka mid tahay raximahullah labada xadiis oo daahirkooda ay dhici karto in loo maleeyo nuuc iska hor imaada inuu ku jiro hal meeluu ku wada sheegaya faa'iidada ku jirta marka waxay tahay qofkii labada xadiisba macnahooda inuu garto oo uu labadooda halkaas ku jamciyo laakiin haddii hal mid uu kuu sheegi lahaa kii kalena uu ka tago hadhow midkaas kale markaad aragto ishkaal kugu keeni lahaa xadiidka cabdullahi bni cabaas wuxuu leeyahay nabi maxamed a suuratu najmi akriyay waana uu sujuuday saxiix bukhaariga ku suganta waana intuu maka joogay xadiidka labaad waxaa wariyey zayd ibnu thaabit zayd ibnu thaabit ibnu dixaaq alansaari alkhasraji a la yidhaahdaa nabigu intuusan madiine imaan ayuu dhashay koob iyo toban sano isagoo jiraan nabigu yimid markii nabigu yimid madiine wuu islaamay nabigu wuxuu amray sala allahu calay wasalam inuu soo barto qoraalka yahuudda farta yahuudda wax ku qorto nabigu wuxuu yidhi tacalam lii kitaaba yahuud ii soo baro qoraalka yahuudda fa inii wallaahi ma aamanhu aniga wallahanaan ku aaminan calaa kitaabi inay wax ii qoraan ku aamini maa yahuud marka yahuud inaad xoghayn ka dhigato wax kuu qoro wax weeyaan wax la aamini kara ma aha wax la aqbali karana maaha wuxuu yidhi zayd ibnu thaabit ibnu dixaaq bil barkeed iguma tegin uu yidhi ilaa aan ku noqday maahir oon ed u bartay anaa u qori jiray yuri nabiga sala allahu alay slm markuu doonaya yahuudda inuu wax u qoro maxaa yeele haddii qof gaala aad tiraa wax ii qor waxa la qorayaana ama ay diin yihiin ama ay yihiin waxaweyn arrimihii siyaasadda ee xasaasiga aha iyo masaalixda waaweyn ay ku xireen hadday qaldamaanna mafaasida waaweynu ka imaanaysay qof aan aamin ahayn oon diinta lagu aaminin haddaad tiraa qor waxaa dhacda inuu qalad kuu qoro meeshaasna dhibaato weyn ay ka timaado diinta amase adduunyada uga timaado muslimiinta sidaas darteeda qof aamin ah oo diinta lagu aamini karo ayaa la rabaa inuu muslimiinta wax u qoro saxaabigaas weeye marka zayd ibnu thaabit radia allahu tacaala canhu radia allahu tacaala canhu magaalada madiinuu ku dhintay afartan iyo shan hijriyadu markay aheed saxaabigaas wuxuu ka mid ahaa saxaabadii nabigu intuu joogay qur-aanka xifdiyo qur-aankaoo dhan jamciyey ayuu ka mid ahaa abubakar wuxuu ku yidhi inaka rajulun shaabun caaqilun waxaa tahay nin dhallinyaraho caqli badan laa natahimuka kuma tuhmayno maxaa yeelay qad kunta taktubu lwaxya waxyigaad u qori jirtay lirasuulilahi sala allahu caley wasalam fatatabaci lqur'aana fajmacu qur-aanka raacraac oo soo jamciyo hal meel iskugu keen saxiix bukhaari buu ku sugan yahi saas inuu yidhi abubakar sidiiq oo uu ku yidhi zayd ibnu thaabit radia allahu canhu saxiix bukhaariga raqamka afar kun sagaal boqol sideetan iyo lix ayuu ku sugan yahi wakadalika cuhmaan ibnu cafaan radia allahu canhu zayd ibnu thaabit iyo saddex kaleeto oo quraysh ka mid ah ayuunta isku daray uu yidhi qur-aanka soo jamciya si muslimiinta hal musxaf loogu mideeyo sidaas ayuu ku yidhi taasuna waxay kusugan tahay saxiix bukhaariga afar kun sagaal boqol sideetan iyo toddoba wacan zayd ibnu thaabit radia allahu canhu qaala zayd ibnu thaabit wuxuu yidhi qara'tu waan ku akriyay cala nabiy nabiga korkiisa sala allahu caleyh wasalam annajm falam yasjud fiiha nabigu ma sujuudin muttafaqun caleyh marka xadiidka hore cabdullahi ibni cabaas wuxuu leey nabiga akriyey wuu sujuuday waxay tusaydaa sujuudda ku jirta waxa weeye suuratu najmi oo ugu dambaydo aayadda ugu dambayda ku jirta in waxa weeyaan uu qofku markuu akriyo sujuudo xadiidka cabdullahi ibn cabaas waa sutusa hadduu salaad ku jiro waxaa saxaabada ka sugan laba dariiq miduu rabo qofku inuu samayn karo ta sujuudo oo istaago oo aayad kale akriyo inuu markaas kadib waxa weeyaan uu rukuuco iyo mar alla markii hadde uu waxa weye dhammeeyaba inta soo istaago hore ka rukuuco marka waa sidaas weeyaan sujuuddu hadday suurad aaqikeed ku jirto sida suuratu lacraaf iyo najmi iyo iqra bismi rabbika iyo hadday suuradu ku dhammaato labadaas dariiqaa kuu bannaan inaad waxa weye markaa sujuuddo inta istaagto oo suurad kale akrido aad kadib aada rukuucdo abu hurayra wuxuu yidhi cumar ibnu khadaaba suuratu najmi akriyey markuu suuratu najmi akriyey waa sujuuday waa istaagay suurad kalu akriyey saasuu yidhi waxa weya madaalibku ku sugan yahay xadiidkaasu juska koobaad laba boqol soddon iyo lix imaam shaaficina umka ayuu ku wariyey waxaa kaleeto oo bannaan mar alla markaad sujuuddo inta istaagto inaad soo rukuucdo cabdullahi bn mascuud radia allahu canhu wuxuu yidhi waxa weeyaan suuradda aaqikeed sujuuddu ku jirto markaad akrido aqri sujuud istaag haddana qur-aan kale aqri kadibna rukuuc haddaad rabtana iska rukuuc adoon qur-aan kale aqrin marka labaduba waa sugan yihiin qowlkaas cabdullahi bn mascuudna wuxuu ku sugan yahay asna madaalibka juska koobaad laba boqol soddon iyo lix ayuu ku sugan yahay marka labada dariiqaba kuu bannaan xadiidkan marka zayd ibnu thaabit wuxuu leeyahay nabigan ku dul akhriyay suuratu najmi mana uusan sujuudin maxaa lagu jamcinaa xadiidkii horeta cabdullahi bni cabaasna wuxuu leey nabiga akhriyay wuuna sujuud oo nabigu waa sujuuday ayuu kana wuxuu leey nabigan ku dul akriyay aniga ku dul akriyay mana uusan sujuudin waxaan la ogsoon yahay sujuudda qofka akriyana waa laga rabaa qofka dhegaysanayana waa laga rabaa waxaana farqi u dhexeeya qofka dhegaysanaa iyo qofka dhegtiisu iskaga dhacday qofka dhegaysanaya wey qofka laga rabaa amaa qofkii dhegtiisu iskaga dhacda qur-aan la akra iska maqle isaga sujuudu laasimkuma ahan waxa weeyaan mana sujuuday laakiin qofkii dhegaysanaya u qasta inuu qur-aanka dhegaysto sujuuda laga rabaa kii akraayay na sujuuda laga rabaa culummadu waxa weeyaan xadiidkan zayd ibnu thaabit laba jawaabood ay leeyihiin uga jawaabeen laba jawaabo jawaabta koobaad waa jawaabtuu ku jawaabay imaam shaafici raximahullah waana sida uu waxa weeyaan uu rajaxay xaafid bin xajar fatxulbaariga juska labaad shan boqol konton iyo shan oo wuxuu yidhi waxa weeye nabigu wuxuu markii zayd ku dul akri u sujuudi diiday libayaani ljawaas wuxuu tusaayey in sujuudda laga tegi karo oysan waajib ahayn sujuudu tilaawada taas waa jawaab waana sida imaamu nawowi raximah llahu tacaala uu asna sheegay oo sharaxa saxix muslimka uu ku rajaxay taas waa jawaab jawaabta kaleetana waa siday ku jawaabeen abu daawuud iyo tirmidi waana sida sheikhulislaam taymiya asna uu sheegay waxay tahay jawaabtaasu in la yidhaahdo sujuudda saamica amase qofka mustamica ah oo dhagaysanaya sujuudiisa waxay raacaydaa qofka qaarigaha akrinaya haddii qofka akrinaya uu sujuudo aduguna waa sujuude haddii waxa weeyaan qofkii akrinayay uusan sujuudinna waxa weeyaan sujuudi maydid sujuudi maydid sidaas ayaa waxa weeyaan abu daawuud iyo tirmidi iyo ku jawaabeen sidaas ayay ku jawaabeen waana sida cabdullaahi ibnu mascuud ka sugan oo waxa weeyaan sulaymaan ibnu xandala a wuxuu yidhi suurad sajda ku jirtaan akriyay cabdullahi ibn mascuud agtiisa sajdaan akriyay markaasuu isoo fiiriyey oo wuxuu yidhi anta imaamuna fasjud nasjud macaka adaa imaam noo ahey sujuud aan sujuudni bayhaqi ayaa wariyey juska labaad saddex boqol labaatan iyo afar raqamka ah marka waa noocaas marka taasuna waa jawaab saxiixa oo waxa weeyaan in mustamica sujuuddiisu ay ku xiran tahay qofkii qaarigaha inuu sujuuday inuusan sujuudin labadaas jawaabood ahlucilmigu ka jawaabeen wa can khaalid ibni macdaan raximahullah qaala wuxuu yidhi fudilad waa la fadilay suuratu lxaj bisajdatayni laba sujuudood ayaa lagu fadilay rawaahu abu daawuud ayaa wariyey fi lmaraasil khaalid ibnu macdaan أبو عبد الله خالد بن معدان الشامي الكلاعي والتابعي من أهل حمص أوان الثقة آه، ابن حبان ثقاضة يكوشيغ وحونا ليري لق- وحونا يري لقي سبعين رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تضباط سحابي الله كلما وكان من خيار عباد الله إلهي أدو مدسكو وقير كبضانو كمدها مات سنة أربعة ومئة بقول يا أفر مركا يهتيجيدو أيو بنتي خالد بن معدان والتابعي عن خالد بن معدان رحمه الله قال خالد وهو يري فضلت سورة الحج سورة الحج والله فضلي بسجدتين لبا سجودات أيا لغو فضلي كجرته سورة بها كلا وحو المجرته سورة لبا سجودات كجرته سورة الحج لبا سجودات كجرته رواه أبو داود وري في المراسيل حديث مرسل كا أيو كوري أبو داود marka mursalkuna hadda min aqsaami daciif uu ka mid yahay ila asxaabi lama sheegin ورواه حديث كان أحمد أوري والترمذي موصولا الصغى وحب أصحابه للشيخ من حديث عقبة بن عامر وزاد وحنا كل سيادي فمن لم يسجدها قف كان فمن لم يسجدهما قف كان لبدا سجودات سجود فلا يقرأها يوسف سكو أخرين سورة داس وأنا ضعيف وسنده ضعيف وي حافظ وسنده ضعيف ويا سندكنا وضعيف sanadku waa daciif aimo badanaa daciifada xaafidku halkan waa kan ku daciifiyey imaamu tirmidi wuxuu yidhi hada xadiidun laysa isnaadu bilqawi waxa weeyaan waa xadiid sanadkiisu uusan qawi ahayn imaam nawowina khulaasada juska labaad lix boqol labaatan shan ayuu ku daciifiyey dacfigana laba cilaa ku jirta cilada koobaad waxa weeyaan ibnu lahiica ayaa ku ji- sanadka waxaa kaloo ku jira ibnu lahiicana waa daciif waxaa kaloo ku jira ان مشرح ابنها عام وحتى توثيق ابن معين سيده وكسر عثمان الدارمي مركز وحو الضباط دقي ومشرح ليس بذاك وهو صدوق ابن حبان وحو يري يخطئ ويخالف وقف ثقاتنا وخلافه مركز وحو يروي عن عقبة بن عامر حديث مناكير لا يتابع عليها وحو عقبة بن عامر كوريا حديث منكرهم رواد ثقاده وإسان كل راعين على كل حال لوضعس إلا أيا كجر توا ضعيف waa daciif Een, ahlulcilmiga gabalaa xoogaa qa- qawiyeeyey oo isku xooxoojiyey oo bayhaqi oo kale wuxuu yidhi xadiidkan oo mawsuulka ah ee imaam axmed iyo tirmidda ay wariyeen min xadiid cuqbata ibnu caamir waxa uu ku xoogaabaya oo xoojinaya mursalkii ka horreeyey ayaa xoojinaya Een, sheekh cabdilcasiis ibnu baas wuxuu yidhi kalaamkan bayhaqi mar haadaa jayid Mhm. wuxuu yidhi waa jayid hadalkaas oo inay isxoojinayaan sidoo kale waxaa xoojinaya xadiidka camar ibni caas ee abu daawuud iyo ibnu maaja ay wariyeen xadiidka camar ibni caas oo leh nabiga sala allahu caleyh wasalam ayaa wuxuu ii akhriyay shan iyo toban sujuudood oo qur-aanka ku jirta waxaana ka mid a saddex mufasal ku jirta iyo laba sujuudood oo suuratul xaj ku jirta xadiidkaasna xasan uuba ka dhigay nawowi raximahullah laakiin cabdulxaq iyo xaafid ibni xajar iyo waa daciifiyeen waa daciifiyeen waxaa kaloo xoojinaya aahaarta saxaabada ka ansaxday aahaarta saxaabada ka ansaxday oo waxaan cabdullaahi ibnu haclaba wuxuu yidhi cumar ibnu lkhadaab ayaan la tukaday subax suuratulxaj laba sujuudoodu sujuuday laba sujuudood cabdullaahi ibnu dinaar wuxuu yidhi waxaan arkay cabdullaahi ibnu cumar oo suuratulxaj laba sujuudayo labo sidaasoo kale cabdullaahi ibnu cabaasna waa ka ansaxday inuu yidhi waxaa lagu fadilay suuratulxaj laba sujuudood waxay kaloo ka ansaxday laba sujuudood waxa weeyaan inuu sujuuday A- abi darda oo saxaabi ah abi muusa alashcari cabdullaahi bn mascuud camaar ibnu yaasir marka waa meeqa saxaabi waxaan sheegnay inay ka ansaxday cumar ibnu lkhadaab inuu ka ansaxday sida sunan lkubra lilbayhaqi ku sugan sanad saxiix ah sidoo kaleeta inay ka ansaxday cabdullaahi bni cumar ibnu lkhadaab sida musanafka ku sugan وكذلك waxay ka ansaxday Abdullah ibn Abbas Abi Darda Abu Musa al-Ash'ari Abdullah ibn Mas'ud Ammar ibn Yasir afartaas dhammaantoodna Abu Yahya Zakariya ibn Ghulam Qadir wuxuu ku soo raray kitaabkiisa ma saxa min aathar asxaabati fi al-fiqh asanid saxiixa sidaas daraaddeed xadiidku inuu qawi noqonayo oo aahaartaasi xoojinaydo wax shakiya male wax shakiya ma laha waxaa laga qaadanaa marka oo xadiidku daliil u yahay suuratulxaj laba sujuudood inay leedahay waana sidaa saxaabadu u fahmeen laba sujuudood inay leedahay midda horeto khilaaf male culimmada dhexdooda midda dambe ayay isku khilaafeen midda hore laakiin waa sugantaha khilaafna male wax khilaaf culamada dhexdooda kama jiro sida imaam nawowi raximah llahu tacaala majmuuca juska afraad lixdan iyo laba safxad au ku soo raray xaafid ibnu xajarna fatxubariga juska labaad shan boqol konton iyo kow kusoo raray ee waxaa la isku khilaafay sajdada labaad ee suuratulxaj ku jirta oo ah ilaahay qowlkiisa yaa ayuha aladiina aamanuu rkacuu wasjuduu wacbuduu rabbakum wafcalu lkhayra lacalakum tuflixuun taas wey midda laisku khilaafay taas ayaa la isku khilaafay imaamu malik wuxuu ku tegay riwaayad la wariyey shaafici axmed bin xambal isxaaq bin rahwey ibn lmundir iyo aimo kale inay tahay waxa weye maxalu sujuud midaas dambe sida midda horeba ay maxalu sujuud u tahay oo suuraddu laba sujuudood ay leedahay abu xaniifa iyo maalik iyo iyagu ku tageen in meesha aayadda dambe maxalu sujuud aysan ahayn waxaana raajixa qowlkaas hore oo uu ku tagay imaamu maalik imaamu shaafici axmed ibnu xambal isxaaq ibnu rahwe iyo ibnu mundir oo ah suuratulxaj laba sujuudood ay leedahay midda bilowga agtiisa iyo midda waxa weeyaan aakirka agtiisa ah labadaasba waa la sujuudayaa waana sida saxaabadaas ka sugnaato saxaabada nebi maxamed ka sugnaatay waa sidaas wa can cumara radia allahu canhu qaal yaa ayuha annaas cumar ibnu khadaaba wuxuu yidhi yaa ayuha annaas dado innaa annaga namuru waan maraynaa bisujuudi sujuud faman sajada qofkii sujuudaa faqad asaaba sunnadiiu asiibay waman lam yasjud qofka sujuudinna falaa itma caleyhi wax dembiya korkiisa maahne rawahu lbukhaariya wariyey wa fiihi waxaa ku sugnaa qowlka cumar ina allaha ilaahay tacaalaa waa sarreeyaahe lam yafridi sujuuda sujuuda farad kama dhigin ilaa an nasha inaan doonno maahne wa huwa hadalkan dambe siyaadadan dambe filmuwada ayuu ku sugay qowlka hore cumar ibnu khadaab imaamu lbukhaariga saxiixiisa ku wariyey in cumar yidhi yaa ayuha nnaas inaa namuru bisujuud dadow sujuudaan marayna sujuud ayaan marayna macnaha marka khudbada jumcad uu khudbaynayo cumar ayuu akrinaya qur-aanka marka markuu dadka tujinana waa mara marka cumar ibnu lkhadaab oo khudbada waxa weyan jumcaad akrinayao mimbarka ku akrinaya suuratu naxli akhriyey markaasuu soo gaaray aayadda sujuudda markaasuu hadalkan yidhi hadalkaanuu yidhi oo yidhi waxaan maraynaa aayadaha sujuudda ku jirto faman sajada faqad asaaba qofkii sujuudaa waa asiibay sunnadii waman lam yasjud qofkaan sujuudin falaa itma caleyh rawahu lbukhaari sidaas weeyaan naafic ayaa wuxuu cabdullahi bni cumar ka wariyay inuu yidhi cabdullaahi bni cumar uu wuxuu ka wariyay inuu yidhi ina allaha lam yufrid isujuuda ilaa an nasha ilaahi weynaa subxaanahu wa tacaala waxa weeyaan nugu ma farad yeelin sujuudda inaan anagu doonno maahan waan sida bukhaariga ku sugan sida bukhaariga ku sugan cabdullahi bn cumarna sidaas ayuu yidhi laakiin riwaayadan dambo in allah tacaala lam yafridi sujuuda ilaa an nashaa oo waxa weeyaan cumar loo tiirina oo muwadaca xoogaa inqidaaca ku dhex jira oo waxaa cumar ka warina waa curwatu ibnu zubayr marka inqidaaca ku dhex jira cumar cumar ibn khadaab iyo curwat ibnu zubayr laakiin cabdullaahi bn cabdullahi bni cumar ay ka sugantay inuu yidhi in allaha lam yufrid sujuuda ilaa nasha oo bukhaariga ku suganta waxay markaa aharkanu daliil u yahay sujuudu tilaawadu inaysan waajib ahayn ay sunno tahay waana qowlka jumhuuru ahlicilmi ay mareen oo ay ka mid yihiin aimada saddexda imaamu maalig iyo imaamu shaafici iyo axmed bin xambal qowlka mashhuurka ah laba wej ayayna laga daliishanaa mid waa sariix oo waman lam yasjud falaa itma calayhi waa saxiix qofkaan sujuudin wax dembiya korkiisa ma ahaanin wejka labaad hadalkaas markuu cumar lahaa waxaweyn khudbadu akrinayay saxaabadii ayaa joogaan in badanoo ka mid a muhaajiriin iyo ansaar ayaa joogaan hal qof kuma inkirin waa lasoo rari lahaa haddii qof khilaafay uu jiro taasuna waxay tusaydaa waxa weeye in saxaabadu ku ijmacsanaayeen inaysan waajib ahayn inaysan waajib ahayn inay ku ijmacsanaayeen adilada kaloo tusayda inaan sujuudu tilaawo ahayna waxaa ka mid ah xadiidkii zayd ibnu thaabit oon hadda soo ogaanay oo nabi maxamed inuu ku dul aqriyay sala allahu calay wasalam suuratu najmi uusanna sujuudin nabigu hadduu waajib ahaa lahaa nabigu waa amri lahaa wuxuu dhihi lahaa zayd sujuud nabiguna waa sujuudi lahaa maxaa yeele ta'khiiru lbayaan can waqti lxaaja laa yajuus ma banaana nabigu waqtiga xaqa in la caddeeyo loo baahna inuu dib uga dhigo ma banaana ahlucilmiga gobola ku taga sujuudu tilaawadu waa waajib waa madhabka xanafiyada waana riwaayad imaam axmed laga wariyo shekhu islam ibnu taymiya uu doortay laakiin shaki waxaan lahayn in waxa weeyaan qowlka raajixa uu yahay qowlka hore oo ah waxa weeyaan in aysan waajib ahayn sujuu sujuudu tilaawada sujuudu tilaawada inaysan waajib ahayn qowlkaas wey qowlka raajixa ah waana caddahay adiladiisu iyadoo khudbadii jimcada cuman akrinaayo dadka hortooda sidaas ka yidhi hal qofa ku khilaafayna lama soo raray aimada yidhaahdeen waa waajib waxay daliishadeen xadiidka abu hurayra oo uu nabigu yidhi sala allahu caleyh wasalam idaa qara'a ibnu aadam asajdata fasajada ictasala shaydaanu yabki haddii qofka banu aadamka uu aayad ay ku jirto sujuudu tilaawa akriyo oo uu sujuudo shaydaanku waa fogaana yabki isagoo booyaya markaasu wuxuu leey yaa weyle alla hooggiisiiye ama yaa weyle alla aniga hoogaygiiye ibnu aadamka waxaa la amray inuu sujuudo waa sujuuday jannuu iska leeyahay anna waxaa la amray inaan sujuudo waa markii nabi aadan la amray inuu sujuudo anu waa diiday anna naaraan leey waxay ihahdeen ibnu aadamka waa la amray aa ku jirta xadiiskaas laakiin taas siday uga jawaabeen ahlucilmiga waxay tahay sida ibnulcarabi uu axkaamul qur-aanka ku yidhi amarka ama waa waajib ama waa sunno waajibnimadiina waxaa ka leexiyey waxa weeyaan xadiidka zayd ibnu thaabit iyo aharkii cumar ibnu khadaab uu saxaabada hortooda ka yidhi marka inaan amarka sujuudu tilaawadu waajib ahayn taasaan noogu daliina waana sidaas sida sawaabka wa can ibni cumara radia allahu canhuma qaal kaana nabiyu nabigu wuxuu ahaa sala allahu calay wasalam yaqra-u mid aqriya calaynaa korkeenna alqur'aana qur-aanka fa idaa mara markuu soo maro bisajdati sujuud kabara allahu akbar u dhihi jiray wasajada waana sujuudi jiray wasajadnaa macahu annaguna waa la sujuudi jirnay rawaahu abu daawuud ayaa wariyey bisanadin fiihi lin sanad dacfi ku jiro xadiidka wataa dacfiyaa ku jira oo sanadka waxaa ku jira cabdullaahi alcumari waana daciif cabdullaahi alcumari waa daciif xadiidku wuxuu faa'iday la hadduu sugnaa lahaa sujuudu tilaawada marka la sujuuda allahu akbar in la yidhaha marka la aadayo kaana nabiyu sala allahu caleyh wasalam yaqra u aqri jira calaynaa korkeenna alqur'aana fa idaa mara markuu soo maro bisujuudi kabara allahu akbar u dhihi jiray wasajada waa sujuudi jiray wuxuu kaloo faa'iiday lahaa qofka akriyay qur-aanka sujuudu tilaawada markuu akriyo hadduu sujuudo adna inaad sujuuddo maxaa yeele wasajadna macahu inaguna waa la sujuudi jirin taasaa ku sugan labadaas masalo tusila mas'alada horeyda marka waxa weeyaan qofka sujuudu tilaawada hadduusan salaad ku jirin hadduusan salaad ku jirin markuu sujuudda aadayo allahu akbar ma leeya mise wa iska dhaca xadiidku hadduu sugnaa laha allahu akbar inuu leeyahi tusi lahaa sidaas waa qowl laga wariya abu xaniifa iyo bacdu shaaficiya iyo bacdu alxanaabila qowlka labaad wuxuu leeyahay markuusan salaada ku jirin xataa waa takbiirsana markuu sujuudayo markuu madaxa soo qaadayna waa takbiirsana waana qowlka jumhuurta qowlka saddexaadna wuxuu leeyahay markuu sujuudayo iyo markuu madaxa soo qaada midna lagama rabo takbiir marba haddaan salaad lagu jirin waana qowlka riwaayadda mashhuurka ah abu xaniifa iyo maalik waana sida waxa weyn uu doortay shekhu islam ibnu taymiya waa markaan salaada lagu jirin amaa salaada haddii lagu jiro jamaahiiru ahlicilmi waxay doorteen waxa weeyaan in allahu akbar la leeyahay in allahu akbar la leeyahay marka la sujuuda iyo marka madaxa la soo qaada labada qaba waana sida sheikhul islam ibnu taymiya uu doortay in marka salaada lagu jiro waxaana dhici karta in loo daliishado in marka salaada lagu jiro marka sujuudu tilaawada la aadayo allahu akbar la yidhaahdo marka madaxa lasoo qaadayana allahu akbar la yidhaahdo xadiidkii waail ibnu xujr nabiga sala allahu calayhi wasalam kaana yarfacu yadayhi maca takbiiri gacmuhu kor u qaadi jiray marka uu takbiirsanayo wa yukabiru waa tana marka maxalshaahidku wa yukabiru nabigu allahu akbar u dhihi jiray kulamaa khafada markastuu hoos aadayo oo sujuud aadayo wa kulamaa rafacaya markastuu madaxa soo qaadayo xadiiska imaam axmed aa wariyey sheekh naasirudiin albaanin irwaa qaliilku xasan kaga dhig xadiidkaas markaa salaada lagu jiro waa xadiis caam ah wuxuu leeyahy mar kastoo nabigu madaxa hoos u dhigayo sujuud aday iyo markaasuu soo qaadayo allahu akbar u dhiji sujuud tilaawaduna taasay soo gelaydaa haddaan daliil looga saara soo aroorin idan qofka marka salaad ku jira ee sujuudu tilaawo aada waa inuu allahu akbar yiraa markuu madaxa soo qaadana allahu akbar yiraa xadiiskaas cumuumkiisa ayuu soo gelaya sida waxa weeyaan ay tahay dariiqada sawaabkaa ee waxa weyn usuuliyiintuna waxay tahay daliilka caamka waa in cumuumkiisa lagu baaqi yeelo loo dariishado ilaa laga helo daliil khasiisa mana jiro daliil khasiisay hadda kan laakiin kharij salaad waa masaladaas khilaafiga xadiidkan wuxuu daliil u yahay sidaan sheegnay qofka dhegaysanaya inuu sujuudo laakiin laba waa inaad kala taqaan qofka mustamicahu dhegaysanaya iyo saamica saamic waxaa la yhahdaa dhegta unbaa iskaga dhacay qur-aanku maahan uma qastin inuu dhegaysto mustamicna waxa la yhahda waa qofka u qasa inuu dhegaysto taasna xadiiska saxiixeynka min xadiidi ibni cumar ayuu ku sugan yahay kaana nabiyu sala allahu calay wasalam yaqra'u calayna suura suuraduu nagu dul aqrin jirnay fiiha sajda ay sujuudu ku jirto fa yasjudu wa nasjudu macahu waa sujuudi jiray nabigu anaguna waa la sujuudi jirnay xataa maa yajidu axadunaa mawdican lijabati xataa inta dhulka dhan lagu sujuudo qof naga mida wey jiray meel uu ku sujuudo xadiiska bukhaariga muslim sulaymaan ibnu xandala wuxuu yidhi waxaan akriyey sajda cabdullahi ibn mascuud agtiisa way soo fiiriyey markaasuu yidhi anta imaamuna fasjud nasjud macaka adaa imaamkeena macnaha qur-aanka adaa akhrayon kaa dhegaysayna sujuudan kula sujuudne sidaas ayuu yidhi sidaas ayuu yidhi cumaan ibnu cafaan wuxuu yidhi inama sujuudu calaa man istamaca sujuud waxaa laga rabaa qofki awal wax dhegaysanaya qofkii dhegta iskaga dhacdo maya cabdirasaaq iyo musanifka ku wariyey cabdullahi ibnu cabaas wuxuu yidhi inama sajdatu calaa man jalasa lahaa sujuud waxaa laga rabaa qofkii u fariistay meesha inuu qur-aanka dhegaysto laakiin qofkii waxa weeyaan dad qur-aan akhraa soo maray ee dhegta ay uga dhacday sujuud maya lagama rabo cabdirasaqa musanafkiisa ku wariyey sujuudu tilaawada qofka sujuudu tilaawa markuu sujuudayo dahaaro ma shardi ah hadduusan salaad ku jirin qof salaad ku jira asaga waaba dahaaro qabaa oo salaad ma ansaxdo dahaaro la-aane laakiin marka kaleod qur-aanka korka ka aqrisaneed oona daahirka ahayn ma sujuudi karta ahlucilmiga gabol waxay yidhaahdeen waxa weeyaan dahaaro looma shardiyo maxaa yeelay daliilay u baahan tahay nabiguna ma dhihin waxa weeyaan qof aan weese qabinu ma sujuudi karo qof aan weese qabin ma sujuudi karo nabigu ma dhihin waana madhabka cabdullahi ibn cumar iyo shacbi iyo bukhaari laakiin alqaadi shawkanasa wuxuu yidhi in qofka cawradiisu asturan tahay iyo inuu qiblada u jeesaday u suurtagelaydo waxaa la yidhi yidhi waa muctabar taasu itifaaqa nayl awdaarku ku leeyay juska saddexaad boqol labaatan iyo shan itifaaq a lagu sheegay yidhi taas oo qofka waa inuu cawradiisuna asturan tahay waxa weeyaan qibladana u jeedo laakiin inuu weese qabo ayada daliil looma hayo muxuu leeyahay markuu wejiga dhulka dhigo sujuudu tilaawada adkaartii sujuuda caadiga waa iska akhrisan karaa wuu kala akhri karaa caaisho ay nabiga ka wariday sala allahu calayh wasalam abu daawud iyo tirmidi iyo nasaa-i siday wariyeen inuu yidhaahdo qofku sajada weji oo nabigu wuxuu dhihi jiray sajada weji liladii khalaqahu wa shaqa samcahu wa basarahu bixawli wa quwati waxaa kaleeto oo ayadana sugan inuu yidhaahdo allaahuma aktub lii bihaa cindaka ajran wadac cannii bihaa wisran wajcalhaa lii cindaka dukran wa taqabalhaa minii kamaa taqabaltahaa min cabdika daawuud ayadana tirmidi ibnu maaja iyo xaakim ayaa wariyeen marka labadaas dhico midu rabu dhihi kara tan hore oo ah sajada wajhi liladii khalaqahu wa shaqa samcahu wa basarahu bixawli wa quwati iyo tan labaad oo ah allaahuma aktub lii bihaa cindaka ajra wadac cannii bihaa wisra wajcalhaa lii cindaka dukra wa taqabalhaa minii kamaa taqabaltaa min cabdika daawuud labadaba waa dhihi karaa adkaarihii oo sujuuda ku soo arortay caadigaana waa ku sujuud waa ku tasbiixsan karaa wallahu subxaana wa tacala aclam sala allah calaa nabiyina maxamed